waxaan ku bilaabayaa marka hore bal qiyaastayduna waxa weeyaan sida lay sheegay waxaad haysaa sharciyadii dhulka oo magaalada muqdisho marka bal waxaad iiga sheekaysaa hawshan aad waddo iyo sida aad ku bilowday bismillahi raxmaan raxiim hawshaan wadno waa waxa waaye waxaan samaynaa laba howloodaan qabanaa dadka dukumentigu ka dhumay oo dukumentiga dhulku ka dhumay waa u baarna sax dadka dukumentiga iska hubihaaya oo inuu sax yahay iyo inuu khalad yahay iska hubaayana waa u caddaynaa iyagana inuu sax yahay iyo inuu khalad yahay bilowgeeda waxaan bilownay sagaashan iyo lixdii aan bilownay markii dawladdii burburtay oo wixii diiwaanadii dad iska kala qaaqaatay websitekan waxaan ku qoray bal wixii waxhaaya ay la soo xiriiraan dhowr meelood aa laigala soo xiriiray imti- waa imtixaanay inay dukumentiga haayaan waa ii caddaatay sidaas annagoo ku shaqaynaa xilliga cabdullaahi yuusufaa dhib unbatay awgiisa waxaa la yidhi war annagu ma naqaan dadka yaa wax ahaa dadka dadaha dadaa haysta qofna aamini maayaan aniguna markaan hawsha gelaynaba waxaan u ballan qaaday saddex qodobaan ku heshiinay oo ah haddii dawla la helo in dawladdaas abaalmarin mid abaalmarin oo lacageed iyo abaalmarin oo shahaado sharafa iyo shaqo intaba in dawladdi timaad laydinka siiye aan isla shaqayno saasaan aana dhex marta annaga dadka waxa ahay anigu aqoonteedaan lahay dukumentigaan ka shaqay jiray iyaguna waxay ahaayeen marka saasaan shaqada ku bilownay waa kaas bal waxaad wax yar ii faahfaahaysaa adu halkaad ka shaqayn jirtay asal ahaan iyo dadkan dokumentiyada haya sidaad ku raadisay anigu waxaan ka shaqay jiray dawladda hoose muqdisho waaxda dhulbixintaan ka shaqay jiray goorma ilaa toddobaatan iyo sideeddii wixii ka dambeeyey iyo intii iyo intii u dhexaysa sagaashanka marka waxaan ahay madaxa diyaarinta dukumentigaan ahay sobrologooyinka ayaan ka madaxahay aniga qoraalkooda marna madax laanaan ka ahay marna madax xubinaan ka ahay saasay isu daba tiilay halkaasaan ka shaqaynaya intii dawladdu jirtayo saasaan saasaan arrimaha dhulka kusoo galay marka markii dawladdu dhacday dokumentiyadan yaa badbaadiyey ma dad caadiyaa badbaadiyey adigu lug door ma ku lahayd ma dhan yihiin dokumentiyadii ma la wada hayaa dukumentiyada waa la wada haayaa wixii wax intii dawladdu jirtay maqnaay oon laba jir oon ba la heli jirin ma ogiin wixii kale waa la haayaa wax maqanna waa jiraan bartood laakiin waxaa badbaadiyey dukumentigaas dadaa ka qaaday meeshii dawladda hoose dadaa ka qaaday waxaan badnaynaan anigu ka qaaday oo yar marka aan ogaaday inay maqan yihiinna waa baafiyey bal inaan wax dukumentigaas haayo la helo baafinti aan baafiyeyaan ku helay dad ila soo xiriiray oo dukumentiga haaya dadkaasaan lex aan wada xaajoonnay waa ballamo badanaan gallay inaanay taaban dukumentigaasi sidiisa aniguna aan uga faa'iideeyo ayaguna ay gacanta ku haayaan anigu ilaa kama qaada kamana qaadi karee saasaan ku balna aniga iyo imise qofay ahayn ma waa dad badan waayo xoogay waa gaarayaan laakiin hadda cadadkooda ma inaan afka ku dhifto mar raba waxaa shuruudeeni waxaa kamid ahayd inaanay sheegi karin ooyan badbaadayn haddaan sheego laakiin anigu xabadkaan banaysto inaan ama ku dhinto ama ku noolaado waa waa u diyaar garooy ayagusoo qarsan yihin marka heshiis nooceedaad gaadheen saddexda qodobaan kuu sheegaan ku heshiinay dukumentigaas inaan haddii dawla la helo inaan dawladda afayeen uga ahay oo dawladda aan u aan u aan u helo inay dhaqaalo iyo abaalmarina iyo shahaado sharaf iyo inay kasii shaqaystaan xataa haddii u baan inay ka shaqaystaan intaas waay intaan heshiiska ku qaad ku kala qaadan waa garta marka ilaa markaa hawsha bilowdeenna sidii baad ku wada socotaan wax dhibaataa kama jiraan wada shaqayntiina maya kama jiraan markii xilliga cabdullaahi yuusufa aniga warqad ninkii allah u naxariistay maxamed dheere joogow yidhi dadkaad sheegaysid miyay iwareysteenoo warkeyna annagu ma naqaan dadkaad sheegayso adigaan ku naqaan dukumentiga dhulbixinta adaa nooga madaxa warqaday ii qoreen ay leeyihiin mas-uul adaa nooga ah wixii dukumenti dhulee warqadaasaan marka heystaa oon ku shaqaynayay wixii duqmagaalahayo ka dambeeyana waa waa u geynaya iyagana waa tusinaya waxaan lahaa warqadaanaan ku shaqeeyaaye ila socda saasaan dawladda hoosena ula shaqeeyahayay warqadaasna iyagana dadkii waxaygala dhexeeyoon hawsha isla haynana saasaa warqadaas laygugu sameeyey marka warqaddii baad hadda ku shaqaysaa wadda baan ku shaqeeyaa waa gartay waxaad ii sheegtaa marka intaanan u gudagelin eh, hawsha aad qabato iyo dadka saaad u kala furdaamiso waxaad ii sheegtaa dhibka jira marka intuu la eg yahay iyo isna qaybuhu u kala baxo marka dhibkuna aan ka hadlayana waa muranada dhulka hadda dhibka jira ee kama sheekay karo because dhibku waa wa- waxa waxa jira oo dhib maahani waa cadaalad daro waa gartay mar haddaan cadaalad la arkin dhib lagama baxayo wax badanaa isbiirsaday waa aqoon lo-o waa iimaan daro waa cadaalad daro intaasoo dhan maa isbiirsaday qof aan wax lahaynoo wax doonaysa qofka hor imaanayso qof wax ma lihide halkaa istaag aan dhihi ee u fududaynaysa dhib badanaa jira taa waxa waaye waa wax wax cadaalad dara keenta waaye haddaan dadku hadduusan alla ka biqin waxba waxba qab- waxqa- waxba ma qabsan kari saasuuna isu dul saarraa weligii imise marka warqadood baa kuu yimaada bishii haruun iima tira koobna walaalkay iima tira koobna laakiin waa ma sidaana uma badna oo sidaana uma badna wax saa u badan iima yimaadana waayo waxaan u arkaa inaan cadli la rabin oo haddii wixii aniga ii yimaada way dhammaanayaan waa kala goyhaaye la laablaaba maayo marka i wax badan iima yimaadaan aniga sababtoo ah kiisaska badankooda qaabaan cadaalad ahayn baa lagu xaliyaa saas miya ma ma la socdo aniga sida loo xalliyo ma ogi laakiin aniga iyo iyo imaashkayga waa saluugsanahay mar haddii dukumentiga dhulbixintoo kaamila lahaayo dadka mar walba dhulka dhibaatooyinka laga sheegayo aadaan u saluugsanahay laga dhibku waa dhammaan kariyaa saasaan qabaa anigu kiiskii kuugu la yaabka badnaa hal iyo laba haddaad iiga soo qaado maxay ahayn
intaan intaan hawshan ku jiray waxaa iiga badnaa laba arrimood mid waxay dhacday intii dowladdii jirtayoon anigu waxaan ahaa anigu sideedaba waxaan ahay madaxa diyaarinta dukumentiga sabraloogayda aad aragto dhulka lagu bixiyo aan ka madax ahay diyaarinteeda waxaa iigu yaab badnayd intii dowladdu jirtay midda ah wadaadaa ii yimid aad u libisan oo qurux badan oo dhar cadcad oo dhahaya goofaan sharciyeeyey dadkii shar aan u sharciyeeyeyna sabraloogaday iga rabaan walaalow waxaan kaa rabaa inaad warqadahaas haddaad fududay kartid inaad ii fududayso waayahaan idhi warqadyaan u fududeeyey intii tabartaydahan u shaqeeyey farahan ka saaray waa qaatay wixiisa maalin ka bacdi waxaa ii yimid wadaad aan derisna wuxuu yidhi eh, nin yahow eh, waxaa haysta nin dhul noo sharciyeeyey oo sabraloogayaashina soo qaaday wuxuu leeyahay sabraloogayaashan aan soo qaaday markii la sameeyhayey eh, dadka wuxoodii looma samayna aniga lacagaan dhiiba lacagtaan dhiibaa laygugu fududeeyey adinkana lacagaan idinka rabaa qofkaan sabra looga sii haayo intaasoo lacag haysiiso Ada- walaalow adaa meesha ka shaqeeye waxaan rabaa inaad soo ninkaas iga qabato ima yaqaan ma oga inaan anigu madax ka ahay inaan isaga siiyana ma oga laakiin daysna waana waxaan idhi ninka aawa saas ku yidhi waa nin nuucaasa ma ii keeni karta waa kuu keeni karaa beri xafiiska igu imaadaan idhi labadii okay fogow yidhi ninka soo wadow ii keen waa nin aan gartay ninkaas waa ii yimid waxa waa iga dalbaday waana u sameeyey markuu iga qaadaayo warqad duuban ii keenoo lacagu ku jirto warqad duuban is- lacagu ku jirto oo ii keeno wuxuu yidhi lacagtaanaan rabaa inaan ku siiyo mayaan idhi xabad kaama rabo waxaaga iska qaado warqadiina waa kuwa kuwaas qofkaa wax kaa rabtaana ma jirto saasaan ninka ewel idhi okay ninka hadduu ii keeno waxaan idhi warniyow adiga ninkan wuxuu ii sheegay inaad dhahday subraloogadi lacagaan aan ku qaadaha adiga ma, ma tahay ninkii ma og tahay inaad lacag ii keentay kaama rabana aan ku idhi maxaad igu xirtay sidaa waa runtaa wuri wax igama qaadan haddana wixiisa waa siihaa waa ninkaan la yaabay indha adeegiisa waa sii iguma inkirin waa siihaa haddaanan siihaa waxaan asaa kaliya siinin inti kaloo la goofeedna siin xabad hee kaagama bixin horta qodobkaasu ahay qodobka iigu dhi- ugu yaab badnaay intii dowladda jirta waa gartay dowladda wixii ka dambeeyeyna sanadii u dambeeyey wixii ka dambeeyey haddana mid kalaa iigu yaab badnay isagana wuxuu ahaa nin baa noo yimid xafiiska baa eh, cc u ku yaalla xafiisku wuxuu yidhi eh, magac iyo lambaroo keensada magacaan iyo lambarkan sabrologadaana naga dhuntay qofkaana iigu qoran waa xaaskayga iyo lambarkan waxaan rabaa in la ii baaro waa la soo qaaday waa la baaray haddii aan fiirshay qofka ku qoran aniga xaaskayga waayo isagu xaaskiisa ma aha beenuu sheega laakiin waa aniga xaaskayga lambarka isagana waa goof le- wax- wuxuu ah waa sharciyeeye dadka sharciyeyaahuna dadkay wax siiyaan liisay ka suubsadaanay ka ahayaan liiskay soo gashay boos aniga liisiyoon xaaskayga ku qortay oo soo arkoo meesha ka bannaan laakiin anigu aan iibsaday dadka aan ka iibsadana malaha dadka qaxay iyo iska noqda hadday rabaan oo ma joogaan dhulkii uu hadda arkay inuu hawaa ka gashay wuxuu yidhi xaaskaygaa ku qoran lambarkan waayo waxaan rabaa in la isiiyo markii horen baarayna ma fahmin aniga mugi damboonti oo wixii isoo hoos galeen aniga ugu dambaysta ilaa anaa ugu dambeeya markay baxayaan aan bixitaankii fiirshaba waxaan wax aniga iga yimid waay war ninka bal itusa ninkaa la keen aye ma wadaa islaanta islaanta aa loo dira islaanta islaantiw keen hadduu keen intuu islaantiso wuxuu islaantan islaantaydi waaye anaa damiinka ah dukumiinti ma leh dhulkaana idaale waxaan rabaa mugga waxayga in laysiiyo waa nimaan aqaan ninka ma u sheegin anaa iskale ma dhihin iyo ma dhihin waxaan idhi beenow sheegaa u sheega islaantaas islaantaas dhulka iyadu ma leh hadday islaantiisi tahay ma ogi inay tahay laakiin dhulka iyadu ma leh u sheega lamana sii karo saasa ku raalli ahaado intaasaan u gudbiya labadaas arrimoodaa iyagu yaa badna intaan ar imis dokumentiyadani waa dabcan guryuhu guryo badan dhulku dhul badan weeyaan laakiin dabcan wuu u tira koobnaa somaa dowladda hoose dhulbixinta la sameeyey tiradooda intay ahayd muqdishoiyo agaarkeeda annaga waxaan hayno hadda waxay kasoo bilowdaan kun sagaal boqol konton iyo lixdi diiwaanada lahaay kun sagaal boqol konton iyo lixdi ilaa kun sagaal boqol iyo sagaashanki marka wixii ka dambeeyey ee dhul la bixiyey ama la kala wareejiyey idinka idima soo gaaraan wixii kadib la bixiyey sagaashanka kadib wixii la bixiyey oo dhula mana noo yimaado mana aragno kumana xisaabtano qof oo ma hayno dukumentiyada aad haysaan may ku jiraan kuwii dhulka dowladda dhul badanoo waxaa jiray dowladdu lahayd oo lai sheegay qaarkood in hadda la bixiyey dad ganacsataa la siiyey marka dhulkaas may ku jiraan dhulkii dowladdu lahayd miyay ku jiraan dukumentiyada aad haysaan wa waa jiraan dhulal oo dawladdu ku qoreedo oo diiwaanada ku qoran waa jiraan dul dawladdu lehe oo ku diiwaan gashan diiwaanada waa jiraan waxaad iyadan wax yar ka hadashaa dokumentiyada guryaha ama dhulka ku saabsan ee dadkii maxaa waddanka tusaalahaan ama ay ka maqan yihiin oo kale oo dad kale ay dokumenti u samaystaan wax yar baad ka taabatay in cabdala shideeye laga soo samaysto laakiin baaxad ahaan intee bay leegihin aaday u badan yihiin cabdulla shadeeye waa badan yahay waa badan yahay aaday u badan yahay dadka dukumentigiisii lahaa dadaan ahayna dukumenti u suubsada marka taas way dhacdaa maalin walbay yimaadaan iyagoo ana laga baarale kuwaan noo imaanna waa kasii badan yihiin marka taas waa badan tahay iyaduna waxay u baahan tahay in ciddi markaa aqoon ule iyo ciddi raad u haysa in lagala xiriiro taasna way jirtaa iyaduna maxkamadaha gobolka banaadir maxkamadda gobol banaadir oo kaleeta racfaanka oo kale maxaa xiriira wada shaqeynoo idinka dhexeeya waa naga dhexeeya xiriir waa isoo weydiiyaan waana u jawownaa waa gartay marna miyay ku dhaheen dokumentiyadan aada hayso waa inaad dowladda kusoo wareejisaa xilligan
mar waa jirtay oo oo horeysay oo nin meesha jooga uu yidhi cumar warqadihiisa ma aqoonsanin lamana aqoonsan karo warqaduhu bixiyey qof aqoonsan kartana ma jirto maxkamadda sare maray tiri waa jirtay taasna waa waxaanu arkaya uun in wax lagula dheelaayay uma arkaynin hadda inay cadaaladta laakiin dowla dowlad kusoo wareejin inaan dowladda ku wareejinno annagaaba u diyaarsanoon diidanayn haddii la helo dowlad cadaalada oo dadka dad oo dadka wax ugu qabanaysa inaan wareejinno shakima shakima nooga jiro laakiin waxay u baahan tahay in dowladda lafteedii aaminka lagu qabo la aamino oo in wax loo dhiibi karo dadka wax loo dhiibayo aanin wax isdaba marayn marka la xaqiijiyo waa loo dhiibi kara maxaana doonaysaa inaad ku xaqiijiso in garsoorku yahay garsoor la aamini karo maxaa ku qiyaasi kartaa adiga oo aad ku gu'i kartaa ma aniga wax istaamaha ii gooniya ma jiraan dadweynaha iskale dukumentiga dukumentiga dadaa leh dawla male horta shacabka iskale ee dawla ma leh dukumentigaas dadka iskale markay u arkaan in loo aamini karo dawladday u arkaanba anigu diyaaraan la ahay mar walba dokumentiyadaani hadda ma yaalaan gudaha soomaaliya soo maha maya wax gudaha soomaaliya yaal hadda wax wax maya gudaha soomaaliya hadda wax ma yaalaan wanaag intee la-eg baad u qabatay kula tahay dadka iyo dalka soomaaliga soomaalida adiga iyo inta kugula jirta hawshan oo aad magacooda aan la sheegayn oo maxaan ku dha lana fahmi karo sababta aad u sheegayn magacooda
may wanaagga aan qabanno ma ogi aniga inaan wanaag qabanno inaan xumaan qabanno waa waa isku dhex jir waayo ninna ninna waa u wanaagsannahay ninna uma wanaagsani maalin buu ownin ilahay waan cumar tugin waxuu u nool yahay a a shela lagu lahay marka halna wuxuu rabaa inaan anagu anaan joogino wixii u fudud iska qaato midkaad maanta ka xaq asoo laga asoo xaq xaqiisa usoo dhicisana kan allah ka sii yaallow leeyahay kii aad asoo khalad wax ku qaadan raba ka qabatana balaayaha ku dhacdow leeyahay marka labaduba waa isku dhex jiraano ma la kala sheegi karo laakiin annagu waxaan joognaa oo wixii ilaah nagu ogyaan ku shaqayhaynaa geli mayno wax cadaaladdaraa ilaahna naguma oga waxaan haynana wax bini aadan uu noo dhiibayo nagula xisaabtami karo ma aha ilaah caalinka ahaa noo dhiibtay isagaa nagu fiiraynaya hawshaas isagaan u haynaa ilaah idinki dadka caadiga oo kula soo xariiraya waxay kula soo xariiraan iyagoon maxkamad soo marin bay kula soo xariiraan si ay kaaga hubiyaan guriga iibsanayaan ama dokumentigiisa
ha xafiisaa muqdisho ka furan xafiiskaasay la xiriiraan waxaa aniga isoo wacana xafiiskan u tilmaamaa inay tagaan saasay hawsha ku socda wax dhibaataa miyaa soo gaadhay xafiiskiina muqdisho
maya wax dhibaataa hadda mar aniga la igu dhaawac ayaa jirta laakiin wax hadda dhibaataa oo kaleeto ma mana soo gaarin
ma arrin guryaha la xiriirta darteed baa lagu dhaawacay
saasaan isaga malaynaya laakiin hadda aniga afka igma sheegin waa intaas sidaasay ila ahayd ma rasaas bay ahayd mise wax kale ma rasaasay ahayd goormay ahayd sanadkii bishii
sanadkii laba kun sideedii waxaad wax yar ii sheegtaa maxaa gunno ah ood ka qaadaan dadka aad sidaad ii sheegtay ama dokumentiga u xaqiijisaan oo maxaanku yidhaha raba inay iska hubiyaan ama kuwa uu ka lumay sidaad u sheegtay labadaa nooc bay isugu jiraan maxaa gunno ood ka qaadaan oo aad si aad adeegiina ugu qabsataan waxaa laga qaadaa marka hore wax la baaraayana lacag baaridaha laga qaadaa marka dambe wax lasoo helana iyadana khadmaa laga qaadaa oo lasoo qorsheeyey waa gartay intay la eg tahay waa midba si waayo midna waa qofba dhulkeedu haddii hadda maanta waa iibsaa tiraana uma gooyo xataa boqol dollar uma gooyo qofna qiimo badan uu leeyahay qofba qofba siday u kala qiimo u kala qiimo badan yihiin yaa loogu kala rooneeya khidmada
sideed u aragtaa guddigan la yidhaahdo guddiga xalinta khilaafaadka dhulka
waa guddi jiroo la abuuro ka dhisan gobolka banaadir waa sax laakiin seed u aragtaa shaqaday hayaan shaqaday hayaan annaga maalin walba waa nala soo xiriira maalin walba nimanka nala soo xiriira waa iyaga oo warqadaha naga hubiya si toosay noola xiriiraan waagid baryaba warqaday iyagu soo qoraanan ka jawooba dukumentiisa xaqiijiyahana waagid barya kuwaasaan toos uga jawooba ayaguna dabcan maxkamadaha iyaga xiriir iyaga dhinac soo reeb qaadeen maxkamadooda sidooda iga soo dalbata ama hay-ad baariseedoo kale soo reed qaadoo toos xafiiska soo soo weydiisatana waa la arkay laakiin badankood guddigaasi soo maraan anigana guddigan jawada siin waa gartay marka guddigan waxaa lai sheegay inay lacago badan ka qaadaan dadka raba kiis in loo baadhoo kale ama arrin xal laga gaadho miyaad ka waraysaa lacagahaas miyaad maqashay qaarkood waan kula wadaagi karaa intay leegyihiin maya waa ma maqalba waananba maqalba arrintaas waxay qabtaan aniga guddigaas maba ogi waxay annagana weydiiyaanaan ogna annaga wayna soo warsadaan warqadyo horoon annaga caddayna ciddaan warqadu caddaynay warqad warqadeeni lamid a haddii loo geeyo waana soo weydiiyaan waxay yidhahaan warqadaan adinkan xafiistiina maka soo baxday jawdaasaan siinaa maalin walba waa waa u joognaa because midda aan sameeya kuwa lamid aha cabdalla lagu sameeyaa oo suuqa lagu sitaa marka taas iyagoo iska ilaalinayay maalin walbana soo weydiiyaan warqadaha xafiiska ka baxa marka maxaa lagu kala gartaa midda saxda iyo tacabdala shideeye ma muuqaalka ma wax kala ma annagaa kala garana maxaa yeele waxaan caddaynay diiwaanay leeyihiin ay ku qoran yihiin saxiixaygi mid ogaa la saaray qoraalkaygi makiintaan ku qoran mid lamid ahaa bukunjikaan ku qoran mid kamid ahaa laga sameeyey laakiin diiwaanaan leenahay wixii aan caddaynoon u jawownay diiwaankaasaad fiirinaysaa marka ay kuugu jirtana waa fadaakalmuraada waa taadi haddayan ku jirinna waa beeno waa faal
tusaale ahaan lacagaha laisheeg waxaa ka mid a marka qofku galka loo furoo kale boqoli afaran dollar baa laga qaadaa lacagaha qoraalka iyo gaarsiinta wax lagu magacaabo warqadiiba waxa laga qaada afariyo toban dollar dhagaysiga koowaad ee maxkamadda kiis dhuleedka oo loo gudbiyo guddiga xalinta khilaafaadka loosoo gudbiyo waxaa laga qaadaa laba boqol oo doolar marka la xirana waxaa laga qaadaa laba boqol iyo toban doolar
waa waa maqlayaa intaas dhammaantood aniga wax shaqaama ku lihi mana ogaa kari wixii maxkamaddu samayso ay gobolka u gudbiso xabadku ma ogi aniga wax kama ogaa karo Okay. marka sidee baa cadaalad daradan ka jirta dhulka guryihii hore loo leeyahay iyo kuwa cusub ee la bixinayaba sidee baa lagu xallin karaa
waxaa lagu xallin karaa eh, dad ilaahay ka baqaaya oo cadaalad ah in loo dhiibo eh, arrimaha dhulka arrimaha dhulkana sidiisaba waa inuu helo dhulku maxkamad u khaasa oo isaga keliya maxkamadu ah arrimaha dhulka uma baahno inuu ku daraato waxaan eh, maalin walba la yaaciha faldembiidahan la gelaayo waxyaalahan in laga madax banneeyo dhulka maxkamad u gaara dhulkana loo sameeyo dad cadaaladana loo dhiibo eh, muxuu ahay eh, markay dad markii la xukumona racfaanka laga qaadahayo uu naqdo mid toos ugu tegaayo madaxweynaha oon meel kaleba aadayn haddii la hubo inay yihiin dadka xukumay dad cadliya waa fikirka aniga aan qabo waay waxaan qabaa fikir ah in la helo maxkamad ukhaasa dhulka oon lagu wax kale ku labnayn arrimaha dhulka keliya geli dadka ka shaqeeyahayana dad ilaah og yahayoo la soo xulay dadku waa isyaqaani la helo oo cadaalada cadli ka shaqaynayo haddii ad haddii hadday rabaan inay u qaataan marka racfaan hadduu dhacdhaco dhulka khaladaa laygu sameeyey in ay timaan inayba ka imaanba qalad laygu sameeyey maba imaan karto haddii cadli la sameeyo laakiin in hanti iyo wax soo galaanoo qofki dhaqaale iyo waxsaas uu ku murmo intaasoo lacaga iyo wax iyadana loo racfaanka ulamada u banaan yahay keliya inuu madaxweynaha loo qaadan karo markaasi haddii arrimo dhaqaale iyo meeshaas ay soo galaan ee xal looga gaarsiiyo laakiin cadli waa la gaari karaahe ma aqaan anigu ma fikirku weli uusan kusoo dhicin dadke uma malaynayo qof cadaalad darrabta inay inay inay jirto laakiin waxaan qabaa fikir ah dhulka sidiisaba ha laga madax banneeyo dacwadahan maxaakiimtan dhexdooda ha laga saaro maxkamad ukhaasa ha loo helo saasaan fikirkaasaan qabaa anigu oo laakiin oo ukhaas wax tari maayo haddii aan loo helin dad cadaalad dadka garsoorkaad ka hadlaysa
garsoorkan ka hadlaa maxkamadaas la geeyahayo oo dhulka xukumayo inuu dad la ogyahay oo cadaalad cadli ku shaqayna ogyahay oon waxba wax kale aan dad uun ilaah ka cabsaa keliya in la helo meesha lagu istaajiyo sidee cadaaladdaa lagu heli karaa bay kula tahay xilligan waad og tahay dhibaato badan baa waddan ka taagan hadday garsoorka tahay hadday dadki was ka wada baahan yihiin dokumentiyadii aan sharciga lahayn baa meel walba daadsan sidee lagu bedeli karaa waxa socda
waxaas horta waxaa lagu bedeli karaa in horta ilaahay laga cabsado marka hore waa dadka in la wacyigeliyo oo ilaahay uu ka boqo iyo in la helo hoggaan isagu markaa dadki ku jihaynaya hadda haddaan uun hoggaan jirin oo hoggaanku asan fahamkaas la imaan iska imaan mayso marka waxaa la rabaa hoggaan ay ka timaado qaabkaas inuu fas'alu ahla dikri yacni cidda aqoon u leh in wax laga weydiiyo koow cidda aqoon u leh inay xukunkaas rido cidda ilaah ka cabsaysa in laga helo dad dadka anugu waxaan qabaa fikir ah war war ha la soo bandhigo ummadda ha loo bandhigo war yaa ilaahay ka cabsaayo cadligoo shaqo qabaa shaqo cadaalahan rabaa in la qabta meel heblo meel heblo ayaa ka shaqeeya qof walba qof walba fartaa tahay nin walba ha soo qoro sifigiisa ha qoro magaciisa ha soo qoro waa loo sheegaa wax lagugu siimaa naftaada saad waa naftaada adaa shala maaraysa jir saad u maaraysa jirtaad u maaraysee dawladna wax ku siimayso cadli keliyaan u baahna cid cadli fashaan u baahana war yaa laga helaa dadka haddii la yidha waxaan u malaynaya in dad cadli fala laga helo ilaah ka cabsado kiisaska badankooda cadaalad daray ku dhacaan sida la ii sheegay ma aaminsan tahay arrintaas
waaba sidaba cadaalad dar hadday jirin maalin gasho lama qayliyo waxa dhacaaba waa cadaalad daro waxa lasu haysto waa cadaalad daro haddaan hadiiba cadli jiro ma ma maalinba la isqabsamayo cadaalad daraa jirta iyo musuq maasuq in kiiskii kiis xataa in kolba qof loo xukumo laba qof oo isdacweynaya marna mar loo xukumo mar kalena qofka kale taas waxay ku imaan kartaa taas lafteedu waa dhici kartaa iyadoo iyadoo laba qofood qofba mar loo xukumo haddii shala aad wax haddii shala wax lagu keeno waxa laguu keena oo aad fiirisay sharci ahaayeen isla markaasnaad xukunto aa waxaad dhacaysa berri in mid kale lala yimaado aniga aniga way igu dhacda taasoo kale seed u xalisa waxaan u xaleetay xaqa heedaan fuliyo markaad tasdiiqaad bixiso iyo caddayntaad bixiso waa lagu go'aa sooma adiga
aniga caddayntaan bixiya waa lagu go'aa ilaahay idinkiisa siyaasadda ka waran waxaa lai sheegay xataa maxkamaduhu hadday gooyaan xukun cadli in haddana xukunkii oo cadliga aan la fulin oo dad siyaasiyiin ay soo farageliyaan oo ay u awood sheegtaan qofkii wax loo xukumay inuu cadaalad helo horta haaruunow aniga halkan hadda jooga waddanka ma aha oo banaankan ka joogaa wixii waddanka ka dhacaya saad u maqlaysaan aniguna u maqlaa laakiin siyaasad ahaan cidda siyaasadda ku jirtoo hadda maamulaysa iyo say ka yeelaanay iyaga u taalla annagu siyaasad kuma jiro waxaan la taaganaya ilaahayow waxaan ad adigu noo dhiibtay adaa noo dhiibay ilaah annagoo annagoo ka nadiifa adduunyada naga oofsaan jooga wax islaamana inaan dhib u geysana ma rab anigu halkaasaan ka taagana waaye dowladda hadda waxaad ku nooshahay sweden dowladda sweden aad waddankeeda ku nooshahay wax gacana may kaa siisa hawsha dowladda sweden wax gacana oy iga siisay ma jirto oo aan anigu u gudbiyey anigu uma gudbin waxa aan haayo iyo waxaan mas-uulka ka ahay uma sheegin dowladda sweden laakiin waan u sheegay qaab sina waa ugu sheegay sina uguma sheegin waan u sheegay inaan ka shaqeeyo soomaaliya oo anigu aan shaqadaas haayo wax mushaarana aanan iyada ka rabin oo iyidheen lacag aan kuu qorno mayaan idhi ma ii qoraysaan aniga baahi uma qabi ani waa shaqaystaa soomaaliyan ka shaqeeyaa shaqadaasaan haya diiwaanadaasaan ka shaqeeya oo dowlo meeshaasaana biilkaya ka helaa wax marka xiriira oo noo dhexeeya oon arrintan ugu gudbiyo inay gooni wax uga qabtaan ah uma sheegin aniga laakiin iyaga hadda anoo ka faa'iidaysanaya maanta anoo ka faa'iidaysanaya waraysigan kaagaa koow horta waxaan u mahad celinayaa ilaaha weyn haddaas horta ilaah iskalen u mahad celina marka labaad waxaan u mahad celinayaa waddankan sweden oo na soo dhoweeyo migangelyo na siiyey aniga iyo carruurtayda iyo xaaskayga ilmahayga iyo culaabtaas aan sido oo diiwaanadaas iyo dukumentigaasa oo aniga laftaydu aan waxaan fara badnayn oo aan fara badnayn aan ka hayo intaasba waxaan uga mahad celinayaa dowladdan sweden sweden inay mahaddaas ilaahay ka sukow inay iyadu leedahay shacabka soomaaliyeed oo waxoodii hantidoodii loogu dhaqaaleeyana iyagana waxaan ka codsanaa dowladdan sweden inay u mahad celiyaan xataa dowladda dowladda soomaaliyeed lafteeda oo dhibaatooyinka badano oo jira xalkaas loo haayo dukumentigaas loo haayo maalin walbabana dhibka lagu kala baxshana waa ka codsanaynaa inay iyaduna dowladda sweden mahaddaas ay u celiso khaasatan xildhibaanada ama golaha shacabka xukuumadda dhammaan waxaan leeyahay dowladda sweden hala garab istaago waxay waddankaas uga baahatana iyo hadda baahi kale maba qabto annagayna haysaahoy wixii shacab ay soomaalida soo dhoweysay haddana diiwaanadaas ay soo soo ammaan gelisa mar haddii anigoo ka mas-uula aan iyada ku noolahay wixii diiwaanaa iyadaa xanaanaysa waayo wax ma qari karta hadaadan meelaad salka la gashoo deganaato adan haysan marka alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin dowladda swedenna saasaan ugu mahad celinaa dalkayga shacabkaygana waxaan ka codsanaya inay u mahad celiyaan intaasaan iyagana uga baxayaa warkooda